asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalson qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo ka qayb galay maartiqaad uu sameeyey madaxweynaha dalka mareykanka rag ku beesan oo weerar bamgacmeed loo adeegsada ku qaaday sarkaal ka tirsan cimilitiriga soomaaliya oo kusug magaalada beledweyne xisbiyada mucaaradka somalilan ee wadaniya oo cid oo soo dhoweeyay go-aanka guddiga doorashooyinka somalilan xukuumadda soomaaliya oo amartay inaan wax lacaga laga qaadin ardayda dhigitaha goobaha waxbarashada ee danta guudda ciidanka dowladda iyo kuwa galmudug oo markaasi horkacayaan sanatariya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo la wareegay deegaano dhacaduleedka magaalada beled waa dhuusamareeba wararka dibaddan waxaa ugu waaweyn tirada muwaadiniinta ruushka ee iskagu dayaya inay dalkooda ka baxaan oo sii kordhaysa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo axada taarikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada warkii ofisan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka qaybgalay martiqaad uu sameeyey madaxweynaha dalkaasi mareykanka joe biden madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qaybgalay meertada toddobaatan iyo toddobaad ee golaha loo dhanyahay qaramada midoobey ayaa sidoo kale ka qaybgalay martiqaad uu markaasi ku maamuusay madaxweynaha dowladda mareykanka joe biden madaxweynaha wuxuu markaasi ku bogaadiyey dowladda mareykanka doorka ay ka qaadanayso dagaalka ka dhanka al-shabaab oo markaasi caqabad ku habaliya nolosha iyo markaasi horumarka dadka soomaaliyeed iyo guud ahaanba gobolka sida lagu yira qoraal ka soo baxay filla soomaaliya madaxweynaha ayaa tilmaamay in shacabkii dowladda soomaaliyeedba oo iskaashanayay dalkooda ay markaasi ay doonayaan inay ka xoreeyaan al-shabaab haatan ay wadaan dagaalo markaasi naafoornimo leh oo markaasi ay ku doonayaan in markaas ay al-shabaabka ay kula dagaalamaan islamarkaana ay ka saaraan deegaanada badan ay ku sugan yihiinna al-shabaab ayaa markaasi waxaa iminka dagaal culus markaa kula jira dadka shacabka oo is-abaaburay iyo markaasi ciidamada dowladda oo markaasi gaashanaya taasi ayaana markaasi u baahan buu yihi madaxweynaha garbisaag iyo in taageero caalami ah markaas aan helno si markaasi al-shabaab loogu adkaado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa markaasi la filayaa in marka uu soo dhameysto kulmadaas ula qaadanayo madaxda dalkaasi mareykanka uu dalka dib ugu soo laabto maalmaha soo socda markana magaalada beledweyne reer gubeesan ayaa weerar bamgacmeed loo adeegsaday ku qaaday sarkaal ka tirsanaa militariga soomaaliya kaa uu markaasi la sheegay in uu ku sugnaa magaaladaasi beledweyne waryahayaga xuseen washington ayaa faahfaahinayay
rag hubeesan ayaa fiidnimadii xalay waxa ay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan guri uu ka degan yahay sarkaal ka tirsan ciidanka militariga dowladda soomaaliya ay ku qaadeen weerar loo adeegsaday bam nooca gacanta laga turo ah weerarkaas oo ka dhacay xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne weerarka ayaa waxaa ka dhashay khasaaro dhimashadii dhaawac leh oo soo gaaray dad shacab ah iyo sidoo kale asgar ilaalo ka ahayd guriga la weeraray oo uu degnaa sarkaal ka tirsan ciidanka militariga qeybta toddobilabaatanaad oo lagu magacaabo muuse qurux goobjoogyaal ayaa waxay kusoo warameen weerarka uu ku dhintay nin lagu magacaabi jiray shire barre jiis oo kamid ah ilaalada sarkaalka islamarkaana waxaa ku dhaawacmay weerarka afar qof kale oo isugu jiray askar iyo shacab kooxii ka dambeeyay weerarka ayaa la tilmaamay in ay ka baxsadeen xaafadda xawataako ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka kiiraan halkaas oo ah goobta weerarku ka dhacay waxaana dadka dhaawacmay loo qaaday xarun caafimaad ee ku taalla magaalada beledweyne si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada beledweyne ayaa durbadii goobta tegay iyagoona sameeyey sida caadad u ahayd howlgal aan wax natiijaha kasoo bixin iyagoona saraakiisha ay sheegeen inay weli wadaan baaritaano kale oo lagu baadigoobayo dadkii ka dambeeyey falkaas ka dhacay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataanku ee magaaladaas magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa hore uga dhacay falamni darro sida dirar qorshaysan qaraxyo ay dad badan ku dhinteen iyo weeraro kale oo ay geysteen rag hubaysan al-shabaab ayaa inta badan sheegtay faraalka amni darro ee ka dhaca magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
shanid xuseen washington markana haddii aan eegna saaxiibyaal xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa markaasi soo dhaweeyey go-aanka kasoo baxay guddiga doorashooyinka maamulkaasi somalilan ee ku aadanaa arrimaha ku saabsan doorashada xillig la qabanayo oo markaas guddiga ay shaaciyeen in sagaal bilood oo dheeri ay u baahayeen in loogu daro kadibna ay qabtaan xisbiyada mucaaradka ee kalaha ucid iyo sidoo kale inta wadani oo ay kala hogaaminayaan faysal cali waraabe iyo sidoo kale inta cabdiraxmaan ero ayaa markaasi soo dhaweeyey waxaa markaasi afayeen u hadlay dhinacyadaasi sheegay in muhiim ay tahay in ay go-aanka guddiga uu yahay mid markaasi soo dhaweyn u baahana waxaana markaas guddiga doorashada somalilan ay shalay ay shaaciyeen in doorashada muddo sagaal biloodah loogu daro kadibna ay farsamo ahaan iyo wax walbaba dhimanna ay ku qaban karaan xogayaha warfaafinta xisbiga wadani maxamed maxamuud aadan jaamac galaal oo b b c da la hadlay ayaa sheegay inay soo dhameynayaan inay soo dhaweynayaan go-aanka guddiga ee ah sagaal bilood kadib in doorashada la qabto go-aankaasina labadii xisbiga mucaaradka ee markaas ay ka mideysayiin guddoomiyaha xisbigu cid qudhiisu war-saxaafeed buu sii daayay oo uu markaasi kusoo dhaweynayo isagoo markaa in doorashada saddex iyo tobanka novembar dhici lahaydna laakiin madaxweynaha arrintan geed hoose iyo geed saraba u koray si uu u baajiyo doorashadaas inay waqtigeedii dhacdo islamarkaana mowqif baanu nahay isku mowqif baanu nahay in ah inaa markaas soo dhaweyno ayuu yihi xoogyaha warfaafinta iyo xisbiga wadani ee markaasi somalilan maxamuud aadan jaamac galaal doorashada somalilan ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka taagneed khilaaf u dhexeeya xisbiyada mucaaradka iyo xisbiyada markaasi xisbiga talada haya guddiga doorashooyinka ee somalilan ayaana ku dhawaaqay maalintii shar aheyd in markaasi ama shaaciyay in doorashada madaxweynaha markaasi qaban karin bisha novembar saddex iyo tobanka oo markaas u baahan yahay in sagaal bilood oo ka bilaabata bisha soo socotay oktoobarne markaas loogu daro dhinaca kale xukuumadda soomaaliya ayaa amartay inaan markaas wax lacaga laga qaadin ardayda dhigta goobaha waxbarashada ee danta guuda wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir oo kormeer ku tegay xarumaha dowladda ee dhanka waxbarashada ayaa waxa uu sheegay in maamulada markaas iyo macalimiintaba lagu wargeliyey inaan waxba lacaga laga qaadin ardayda goobaha markaas waxbarashada danta guudda maruu arrintaas ka hadleen wuxuu yidhi
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xoraynta fursad waxbarasho waa qayb ka mid ah mustaqbalkeenna waa qayb ka mid ah amnigeenna waa qayb ka mid ah horumarkeenna waa qayb ka mid ah dalkeenna iyo dadkeenna in ay noqdaan ummad la jaanqaadi karto adduunyada cusub ee casriga ah waxaan runtii aad u bogaadinayaa dadaalka macallimiinta iyo ardaydu ay samaynayaan iyo maamulayaasha iyo maamulka waxbarashada ay samaynayaan si meeshaan loo soo gaaro laakiin taas waxay ina saaraysaa waajib kale oo weyn oo ah in inta ka maqan iskuullada iyo inta duruufuhu ay u saamixi waayeen in waxbarasho aynu siinno oo aynu ka wada shaqayno dhammaanteen waxaan kula dardaarmay macallimiinta iyo maamulayaasha iyo agaasimayaasha wasaaradda in adeegga waxbarasho ee ay bixiso dowladda federaalka ee soomaaliya uu yahay adeeg lacag la'aan ah ardayda iskuullada wax ku barata iyo waalidiintoodba inaan laga qaadi karin wax kharash ah maadaama dowladdu ay daboosho kharashka iyo baahiyada asaasiga ah ee dugsiyadaas ay u baahan yihiin waa dugsiyo kooban arday kooban baa ku jirto laakiin ardaydaas waa inaanay culays kale kala kulmin sidii ay wax u baran lahaayeen maalmaha soo socdo iyo usbuuca soo socda haddii ilaaha yidhaahdo waxaannu ka shaqaynaynaa in la bilaabo bixintii shahaadada dugsiga sare oo ay ardaydu sugayeen waxa aan dhammaan qaybaha wasaaradda aan kala hadlay insha allah wareegto cadna aan ku soo saari doonnaa in adeegyada dawladdu ay u qabato waxbarashada inay lacag la'aan yihiin adeeg ma jiro dowladdu ay qabanayso oo ardayga soomaaliyeed lacag looga qaadi doono marka laga reebo adeegyo kooban oo aannu ka hadli doonno marka aan wareegtada soo saarno waxaan ku boorinayaa waalidka soomaaliyeed waxaan ku boorinayaa waxgaradka soomaaliyeed in ay iyaguna ka shaqeeyaan siday fursadahaas suuragalka ah ee haddaba jiro ay uga faa'iidaysan lahaayeen carruurtooda inay keenaan dugsiyada weli dugsiyada waxaannu ka dalabnay inkastoo sana dugsiyeedka uu bilowday in meeshiiba fursad ay ka jirto in ardayda loo ogolaado inay dugsiyada galaan kuwii subaxa aan dhigan karin inay galabtii dhigtaan sidoo kaleeto dugsiyada badankood waxaa laga furay barnaamij waxbarashada dadka waaweyn ah oo lala socodsiinayo oo la gaarsiinayo inay la qabsadaan waxbarashada caadiga ah aad iyo aad waxaan u rajaynayaa inuu sannadkan noqdo sannad ka duwan sannadihii hore sannadaha soo socdana sannado ka wanaagsan inay noqdaan inaan aragno ilmaheenna wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo faraxsan wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo qoslaayo wiilasheenna iyo gabdhaheenna oo mustaqbal fiican leh kuwani waa mustaqbalkeennii waa aayaheennii haddii aannu hagaajinno mustaqbalkeenna ayaannu hagaajinnay maamul aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay adigii ardaydaadaba
kaasi waxaa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya faarax cabdiqaadir dhinaca kalena ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo markaasi horkacayaan sanatarey xildhibaano ayaa markaa la wareegay saacadihii lasoo dhaafay deegaano markaasi oo ismaada duleedka magaalada dhuusamareeb waliid macalin xasan ayaa ka warmay
ciidamada xoogga dalka iyo kuwa xoreynta deegaanada koonfurta gobolka galguduud ayaa gelikii dambe ee maanta si nabada kula wareegay deegaanka laba dulooyin ka yar lix iyo toban kilomitir u jira magaalada ceel helay ee gobolka galguduud howlgalkan oo ah mid aada u baaxad weyn ayaa waxaa qayb ka ah madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor taliyaha ciidanka xoogga dalka wasiirka gaashaandhigga xildhibaano heer federaal iyo heer dowlad goboleeda maamulka gobolka galguduudkan caasimada iyo mas-uuliyiin kale waxayna habeenkii labaad kula hoyanayaan ciidamada xoreynta deegaanada koonfurta gobolka galguduud jiidaha hore ee dagaalka waliid macalin xasan raadi ahay telefishinka dalsam dhuusamareeb
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsil magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn tirada muwaadiniinta ruushka ee isku dayaya inay dalkooda ka baxaan ayaa sii kordhisa tan iyo markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalkaasi ruushka valadimir putin in la qorayo saddex boqol oo markaasi askar ah kuwa uu ka qeyb qaadanaya dagaalka ukraine lagula jiro iyo diyaargarow kale oo markaasi ay gelayaan dadka muwaadiniinta ruushka ku dhashay ayaa tan iyo markii arrintaasi ay maqleen waxay durbo bilaabeen ay gudaha waddankaasi ruushka iskaga baxaan meelo kale oo markaasi ay ku nabadgelayaan oo aan lagu amrin in ay askarnimo qortaan ay markaa tegayaan tallaabada madaxweynaha dalka ruushka uu qaada ayaa lagu tilmaamay inay tahay mid markaasi uu kusii kordhinayo askarta ruushka markaasi dagaalka kula jirta dalkaasi ukraine warkiis waxniman waa naginta aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel